agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland axmed faarax cali aweys ayaa faahfaahin ka bixiyey habsami u socodka imtixaanka fasalka sideedaad ee shahaadiga ah ee sana dugsiyeedka laba kun afariyo labaatan laba kun iyo shan iyo labaatan agaasimaha ayaa xusay in imtixaanku uu si habsami leh uga socdo deegaanada jubbaland iyadoo la tixgelinayo tayada waxbarashada iyo ilaalinta hufnaanta imtixaanka waxaa la sameeyey qorshayaal lagu xaqiijinayo imtixaanku uu noqdo mid cadaalad ah oo ka madax bannaan musuq iyo qish agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada jubbaland axmed faarax cali aweys ayaa haddaba faahfaahin ka bixiyey habsami u socodka imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka waxaan noo bilowday imtixaankii fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka imtixaanka tirada guud ee ardada imtixaanka u fadhiisatay ama waxay noqonaysaa arday baa u fadhiisatay imtixaanka sanadkan waxayna fadhiisteen oo ku galeen imtixaanaha goobood oo ka mid ah deegaanada jubbaland laga soo bilaabo boholgaras iyo doolow ilaa iyo kembooni inta u dhaxaysa ayay imtixaankaas ku galeen tirada wiilashu waxaa weeye waa saddex kun iyo konton iyo sideed arday wey wiilashu gabdhuhuna waa laba kun iyo boqol iyo sagaashan iyo kow gabdhood ayaa imtixaanka u fadhiistay oo imtixaanka qayb ka ahaa tirada macalimiinta waardiyeynaysay waxay noqotay saddex boqol iyo afartan macalin ayaa ilaalada ama ilaalayaasha macalimiintu ay ahaayeen tirada kormeerayaasha oo macalimiintaas xukunta oo kor joogta waxay ahaayeen iyagana ilaa iyo lixdan macalin lixdan kormeere ayay ahaayeen waxaan kaloo meesha ka mareen oo ka qayb qaatay ciidamada amniga oo iyaguna tiradoodu ahayd boqol iyo labaatan iyo kow askari ayaa ka qayb ahaa oo isugu jira ciidamada qaybahooda kala duwan waxaa kaloo qayb ka ahaa oo hawsha nala waday gaadiidka oo ahaa ilaa iyo afar iyo labaatan gaadiid ah ayaa isaguna ka mid ahaa tirada haddii ilaahay kuma daraaday gabdhaha nadaafadaba iyaguna ka mid ahaa oo ilaa afartan iyo lix ahaa iyaguna qayb ka ahaa tirada guud ee shaqaalaha imtixaanka ka qayb qaatay noocay doonaha aday kormeere macalimiin kaliinar amni dareewallo kulli waxay isku noqdeen shan boqol iyo lixdan iyo toddobo shaqsi ama qof ayaa ka qayb qaatay imtixaanka ilaalintiisa qayb bay ka ahayd intaas waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego oo qayb imtixaanka ka ahaa dad waaa dad waxaa jiray si gaar ah imtixaanka looga qaaday ama u galay maadaama aysan fadhiisan jirin fadhiisan karin garaaskii ama meeshii loogu talagalay xabrintu loogu talagalay waxaa ka mid ahaa wiilka la yidhaahdo cabdixayi maxamed cabdi oo dhigta dugsiga jubba ee fasalka sideedaad ahaa ninkaasi wuxuu ka mid ahaa sida gaarka dadka imtixaanka looga qaaday oo meel cusbitaal ah ayaa looga qaaday imtixaanka oo goobjoog ahaa